halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti sagaalka bisha janawari sanadka cusub ee laba kun lix iyo toban idaacadda galabnimona waxaa sii wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo aan idinkugu hayna waxaa ka mida hogaamiyaha jarmalka angela markel oo soo jeedisay in la adkeeyo sharciyada soo galootiga si loo fududeeyo musaafurinta kuwa dembiyada gala isbahaysiga haya talada dalka jibuuti oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle u doortay inuu noqdo murashaxooda madaxweynenimo xulayskii aad i saarteen waan la shaqa tagayaa kelidiisa lama shaqa tagayo waa israacaynaa geligiinnaba waxaa kaloon idiin haynaa mucaaradka jibuuti waxay shuruud ku xireenayana ka qaybgalka doorashada madaxtinimada jibuuti annagu hore baan u nidhi waxaan nidhi doorasho doorasho hadday dhacdo waxay noqontu xoro xalaala bilaa maxay dani guddi doorasho oo madax bannaanna doorasho dalkani inay ka dhacdo ma aha ayaan nidhi annagu waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xaflad ka dhacday magaalada boosaaso kaga hadlay arrimaha federaalka ee soomaaliya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka
saraakiisha mexico ayaa jimcihii shalay mar kale xabsiga u taxaabay jaquin guzman oo lagu naanayso eljapo eljapo waa ganacsado weyn oo dhinaca daroogada ah ayaa xabsiga ka baxsaday muddo toddoba bilood ka hor madaxweynaha mexico enrique penanieto ayaa shaaciyey qabashada master guzman shalay aroortii fariin uu madaxweynuhu ku qoray boggiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in howlgalkii la dhammaystiray ninkii la doonayeyna gacanta lagu hayo eljapo ayaa mar dambe warbaahinta la horkeenay kadibna helikobter loogu qaaday kadibna helikobter lagu qaaday isagiiyo mid ka mid a kalkaaliyayaashiisa iyadoo labadaba xabsiga la geeyey
boqolaal masaajida dalka faransiiska ku yaala ah ayaa albaabada u furaya dadka aan muslimiinta ahayn maanta oo sabti ah iyo axadda berita caadadaha lagu doonayo in dadka aan muslimiinta ahayn lagu baro dhaqanka islaamka xilli weeraro ay geysteen islaamiyiin xag jira ay abuureen dareen foolxun oo laga qaato diinta islaamka iyo dadka aaminsan inkastoo dhammaan labada kun iyo shanta boqol ee masaajid ee faransiiska ku yaalla aysan ka qayb qaadanaynin barnaamijkan ayaa haddana kuwooda ugu waaweyn ee ugu caansan ay qayb ka yihiin masaajidda dadweynaha albaabada u ballaqaya ayaa waxaa ka mid a masjidka weyn ee magaalada baariis dadaalkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey golaha muslimiinta faransiiska madaxa golahan anawar kibej ayaa u sheegay wariyaasha in masaajiddu ay martiqaadayaan in dadka faransiiska ee aan muslimiinta ahayn ay la kulmaan muslimiinta sida saxda ah u haysta diintooda islaamka buu yidhi dadaalkan oo lagu magacdaray isla shaahaynta walaalnimo ayaa dhinaca kale lagu xusuusanayaa dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday xarunta wargeyska shaklebdo ee baariis iyo isu soo bixii ka dambeeyey ee malaayiinta qof ay jeedka isugu soo baxeen si ay ugu baroor diiqaan dadkaasi bishii janawari ee sanadkii tegey
militariga israel ayaa sheegay in la toogtay laba falastiiniin ah oo isku dayeyey inay tooriyeeyaan askar taagnayd bar kontarool oo ku taala daanta galbeed afhayeen u hadashay ciidamada ayaa sheegtay in weerarku ka dhacay dhinaca waqooyi ee dooxada urdun weerarku waxa uu ka mid ahaa dhowr weeraroo kaleoo isdaba joog joogay oo bilihii lasoo dhaafay dhacayay kuwaas oo ay dad falastiiniinihii ku qaadayeen ciidamada israel weeraradaas oo ahaa dhinaca weeraradaas oo loo adeegsaday midiyo gawaadhi la jiirsinaya dadka iyo xabado toosa
nin hubaysan oo sheegay inuu taageero u ballan qaaday ururka argagixisada ah ee isis ayaa weerar gaadma ah ku qaaday sarkaal boolisa oo gaarsiiyey oo gaarigiisa dhex fadhiyey magaalada bariga maraykanka ku taale ee filadelfiya gobolka pennsylvania khamiistii lasoo dhaafay isagoo dhowr jeer rasaas ku riday sarkaalka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ammaanka sarkaalkan oo saddex jeer ay rasaas kaga dhacday gacanta bidix ayaa ku guulaystay inuu isna rasaas jawaaba ku rido ninkii soo weeraray markii dambena ay ninkaasi soo oo dhaawaca soo qabteen booliska ninkan hubaysnaa oo ilaa iyo kow iyo toban xabadood ku riday sarkaalka booliska ah ayaa lagu sheegay magaciisa edward arshir oo soddon sano jira kana soo jeeda filadelfiya booliisku waxay sheegeen in falal dembiyeedyo uu horay u galay ay diiwaanka ugu jirto ma jiraan wax muujinaya in weerarkaasi ay cid kale la ogeyd hogaamiyaasha muslimiinta deegaanka ayaa sheegay inaysan hayn wax muujinaya in arjir uu ahaa nin muslima hase yeeshee mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay inuu u safray sacuudiga sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii sanadkii labada kun laba iyo tobankiina uu tegay masar hay-adaha dambibaarista hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i duna waxay sheegtay inay baarayso sababaha socdaalkiisa
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington isbahaysiga haya talada dalka jibuuti ee u m p ayaa xalay u doortay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle inuu noqdo murashaxa ugu tartamaya doorashada madaxtinimo madaxweyne geelle oo xalay ka hadlay xaflad lagu doortay ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay doonayaan inay burburiyaan dalkaasi wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa ka qayb galay xafladii lagu doortay murashaxxafladii loo caleema saaray mudane geelle inuu noqdo murashaxa xiga waxaana uu nooga soo diray warbixintan
xusbiyada siyaasadeed ee ku bahoobay dallada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p ayaa habeenimadii xalay usoo doortay madaxweyne ismaaciil cumar geelle inuu mar kale noqdo musharaxa uga qayb qaadanaya doorashooyinka madaxweynenimo ee abrilka soo socota madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa tilmaamay in mas-uuliyadaasi culus ee shacbiga reer jabuuti ay saareen ay shacbigu la qaybsanayaan waanu keligii la shaqo tegeen wixii aad i farteen ama culayskii aad i saarteen waan la shaqa tagayaa kelidiisa lama shaqa tagayo waa israacaynaa gebigiinna madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka xoog warramay ahmiyadda gaarka ee leedahay jamhuuriyadda jabuuti
haa dahab ma haystaan betrool ma haystaan warshada ma haystaan waxba ma haystaan intaas ayay ku noolishay dee ka dumiya taas weeyaan waxaa loo socdaay wax kale maaha wax kale oon samayna garan mayno annagu cid adduunka oo dhan nabad baan leenahay haddii dee ay soo adeegsadaan dadkeenna ka mid ah hadday soo adeegsadaan inaan iska ilaalinno wey intaa yaree jawharaddaabaa la doonaya in lala dumiyo ee dadka kalsoonida aan ku abuurnay intaa oo sannadood inay kalsoonidii ka jebiyaan unbay doonayaan waxay ayagu ka faa'iidaysanayaan in haba yaraateen ma jiro maxaa yeele dalkaay wax ku leeyihiin iyagu laakiin ma garanayaan oo maskaxdoodii waxaa la geliyey wax kale kharibaadda iyo baaba'a waddanka iyaad inagu zaciima ku noqonaysiin baa malaha lagu yidhi ma garanayaan waxba karis xun iyana wax kula baa layidhi xogayaha guud ee xusbiga iskutaga shacbiga iyo horumarka ee r p p ahna wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa isaguna sheegay
indhuhu waxay arkayaan iyay ilkuhuna gooyaan baa layidhi kama warramayno wixii aad soo qabatay amba soo qabsoomay waan ognahay waan arkaynaa kii ismaaciil cumar nacab waxaan leennahay dilaac
gudoomiyaha xusbiga qaran ee dimuqraadiyadda ee p n d cabdiraxmaan maxamed allaale ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaan ka hor lahaa umb umb dacaawa haddaynan umb jirin ama ama taageerayaasha iyo xubnayaasha umbedu caawa haddaynay jirin halkan de ma buuxdeen marka shalay toolana innagaa soo saaray ismaaciil cumar innagaa soo saarnay soo ma ahayn sagaaliyo sagaashanka innagaa soo saarnay soo ma ahayn maantana de innagaa soo saarayna waa inaan noqonnaa labadii garab uu ku duulay ismaaciil cumar rabadaan muuse v o a jibuuti dhinaca kalena isbahaysiga mucaaradka jibuuti u s n ayaa shuruud ku xidhay inay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee jibuuti afhayeenka isbahaysigaasi daahir axmed faarax ayaa doorashada ay ka qaybgeli doonaan oo keliya waxauu sheegay in doorashadu ay ka qaybgeli karaan oo keliya marka la helo gudiga guddi madaxa bannaan ee doorashada waryaheena maxamed cabdi xasan oo stuudiya igu heliyay ayaa daahir qadka taleefonka ku wareystay isagoo ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan in madaxweyne geele loo doorto murashaxa madaxweyne ee isbahaysiga u m p iyo sida uu arko
walaal in kulanka xalay dhacay xeradii hore ee fardaha ee caasimadda ka dhacay ay iskugu yimaadeen xusbiga talada haya iyo lase dhowrka xusbiga yaryar ee uu isku wareejiyey go-aanka ka soo baxay wax cusub run ahaantii ma aha leanno halkaa waxaa lagu caleema saaray oo musharaxayagii baa tahay lagu yidhi madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo talada shan iyo toban sannadood bahaya madaxweyne kaa dalkan shan iyo toban sannadood intii hore oo dhanna maxay ahayd inay halka ugu sarreysa talooyinka kaga qayb geli jiray tan iyo kun sagaal boqol todobiyo todobaatankii waxaan xasuusinayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle wuxuu ku dhawaaqay inuu musharax yahay uu kal afraad musharax u yahay bishii naga tagtay saddexdeedii isla maalintaa oo annaga lanaga horjoogay inaan kulan ku qabano gobolada qayb kamid ah xagga maxaydane koonfurta kadibna xusbigiisa iyo xisaabta kale mid iyo kol uu durmaanka u tumay oo yihi waan ku daba joognaa musharax ayagii baa tahay marka wax cusub maaha ayaan leenahay annagu haddii aan nahay mucaaradkii waan gartay bisha abril ayaa la filayaa in doorashadu dhacdo sida sii qoondaysnayd mucaaradku murashax ma leeyahay mucaaradku murashaxiisu waa iska diyaar mucaaradku waxba dhulka kama yaalaan laakiin meeshii murashax loo noqonayay madashii ayaa meesha ka maqan weli xalayto waxaa kaloo kasoo halkaa lagaga dhawaaqay ninka prime ministerkii uu kaga dhawaaqay inayna jirin wax maxay ahayd inay wax ay ku tala jiraan xusbiga talada haya amba cidda talada haysa amba ismaaciil cumar geele iyo cidda garab joogta oo ah guddi doorasho oo xora oo xalaala oo madax bannaan guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa ee ka qayb ahaa heshiiskii mucaaradkii oo xukuumadda ay wala gaadheen labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii laba iyo toban soddonkeegii waa laga tallaabsaday halka ayaa lagu iloobay si cad ayuu u yidhi ninka prime ministerku wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qabanqaabinaysa doorashooyinka taasi waxay ka dhigan tahay heshiiskii waan ku tumanay waan ka baxnay annagaa meeshii sii joognaa siina joogi doonaa xoog baana ku talagalnay ayay ka dhigan tahay go-aanka mucaaradku waa maxay marka la eego doorashada soo socota go-aanka mucaaradku waxa weeye annagu wax dee la iska maxay ahayd inay la iska dhammaystay oo meel iska yaalla oo lagu loogu tala loogu loogu talagalay in lagu dhawaaqo bisha afraad labada kun iyo lix iyo tobanka annagu ma xalaalaynayno annaga hore baan u nidhi waxaan nidhi doorasho doorasho hadday dhacdo waxay noqonto xoro xalaala bilaa maxay inay guddi doorasho oo madax banaana doorasho dalkani inay ka dhacdo ma aha ayaan idhi annagu taana heshiiska ayaa dhigaya annagu ma dhigayno heshiiskii aan wala seexan annagiiyo xukuumadda ayaa dhigaya inayna maadaama uu talisku oqoonsaday ku oqoonsaday heshiiska inayna jirin guddi doorasho oo madax bannaan ayna jirin oo mid la sameeyo oon sidaana heshiisku ahayn waxay ka dhigan tahay de in doorasho la hadal qaadaba ma aha inta una aanan inta aanan guddigii aanan la samaynin shartiga afrikada ayaa dhigaya dastuurka oo ka mid noqotay maanta dastuurka dalka ka mid noqotay ayaa dhigaysa in la sameeyo guddi doorasho oo xora oo xalaala waan gartay maxaa mucaaradku faa'iidayaa muxuuse khasaarayaa haddii uu ka qayb geli waayo doorashada iyadoo la ogyahay in dadka qaarkood ay si madax bannaan ugu tartami doonaan xilka madaxtinimo wallaahi waxa weeye doorasho yaroo macmala oo maxay ahayd inay haddana iweykaa la yidhaa wax alla waxay xaaladda dalka ka bedelaysa ma arkayno annagu waxaan arkaynaa madaxweyne ismaaciil cumar geele nin iska da'jooga iska daalan tamar haynin xaleba way ka muuqatay hadalka soo gaabi laleeyaho dhegta loogu qabanaya ayaan arkaynay waxaan leenahay doorashada iyo lese maxay ahayd inay sidan ay wax u socdaan wax wax ka bedelaya xaaladda ma aha annagu mana qabnana dee ina ay adduunyaduna sidaa waxaan umalaynaya in inay inay inay qabto umalayni mayno inay doorasho aanan lagu wala kalsoonayno loo dhana inay dhacdo adduunyaduna ay qabtana uma malaynayno annagu waxaan leenahay doorasho waa inay noqoto tu loo dhan yahay tu maxaa ahayd inay guddi doorasho xoroo xalaalihi jiro ku daydani ma soconayso ayaan leenahay ummadda reer jabuuti iyo haddee taladu gaadhay mucaaradka way gaadhay dabcan mucaaradku horey buu u sheegay mowqifkiisa dabcan wuxuu yidhi doorasho amba wei amba oo tu xoro xalaalay noqon de amba inay dhacdo maaha leanna dee doorasho cid iska samaysato xoro aan xalaal ahayn dee macnahay samaynaysaa iska yar marka dimuqraadiyadda laga eego iyo marka laga eego dowladnimadaba kaasi waxa uu ahaa afhayeenka isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee u s n daahir axmed faarax oo qadka taleefonka goordhoweed ugu warramaya waryahayaga maxamed cabdi xasan oo stuudiyaha igu wahliya
galab wanaagsan markale dhegeystayaal hogaamiyaha jarmarka angela merkel ayaa soo jeedisay in isbeddel lagu sameeyo sharciyada dadka soo galootiga ah si loo fududeeyo in la mastaafuriyo dadka magangelyadoonka ah ee dembiyada ku gala gudaha jarmalka arrintan ayaa daba socota kadib markii qaar ka tirsan soo galootigu ay weeraro dhinaca galmada ah ka sameeyeen magaalada colon ee jarmalka warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayay wariyaheenna cumar xasan axmed ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela markel ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan karo isbeddel sharci ahaaneed kadib markii weerar boob ah uu ka dhacay magaalada koolon habeenkii uu soo gelaya sannadka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka habeenkaas ayaa waxaa rag budhcad lagu tilmaamay ay ku dhaceen haween tiradooda lagu qiyaasay goobtaasi boqol iyo kow iyo labaatan qof meel u dhow kaniisad ku taalla xaafadda magaceeda layidhaha twin spird ee magaalada kolon ee dalkaasi jarmalka sida oo kalena kooxdaas oo lagu tilmaamay inay u ekaayeen dad shisheeye ah ayaa waxay u geysteen haweenkaas faraxumayn iyo cagajuglayn ba'an haddaba angela markel oo arrintaasi ka hadasha ka hor intaanan la gelin shirka xisbigeeda christian democratic ku yeeshay magaalada mens ee dalkaasi jarmalka taasoo ku talan dhinaca koonfureed ayaa waxa ay shalay ku dhawaaqday in loo baahan yahay in xaqiiqda laga dhawaajiyo waxaanay tidhi sida tan Aber ganz besonders werden wir natürlich auch noch einmal über das sprechen, was in der Nacht zum Neujahr passiert ist.
annagu runtii dib ayaan uga wada hadli doonaa wixii habeenka ka dhacay magaalada coln xilligii uu soo gelayay sannadka cusub sidoo kalena meelo kale laga yaabo in uu ka dhacayba balse aan ku horreeyo taas waxaa ugu muhiimsan ee dhabta ahi waa inaan si cad u sheegno xaqiiqda iyo wixii dhacay iyadoo aan waxba la qarinin argagax ba'an ayaa halkaas habeenkaa ka dhacay waxaana khasab ah inaan ka jawaabno waxaan falanqaynaynaa su'aasha iyo jawaabta waxa ay noqon doonto iyada oo runtiina baaritaan uu barbar socon doono arrintaas wax walba waa in bannaanka la soo dhigo angela markel waxa kale oo ay tidhi
Das hat aus meiner Sicht verschiedene Facetten. Einmal natürlich die Frage, sind unsere Gesetze ausreichend und anigu waxay la tahay arrintani waxay leedahay qaybo badan midi waa su'aasha ah inuu sharcigeennu xal u hayo iyo in loo baahan yahay in isbedello sharci ahaaneed samayno waxaan u malaynayaa inay muuqdaan tilmaamo caddaynaya inay khasab tahay inaan isbedello sharcideed samayno wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha cadaaladda ayaa ka wada hadli doona bal waxa aan isbedelkaasi ku samayn karno dhinaca kalena hogaamiyihii ciidanka booliska ee magaalada koolon oo hadda shaqada laga caydhiyey ayaa shalay sheegay in ay dadka weerarka dhaca iyo boobka geysta ay haybadood u ekayd dad carab ah ama ka soo jeeda waqooyiga qaaradda afrika isagoo uu ramayeyna wargeyska maalinlaha ah ee magiciise laydhaah d welt ee ka soo baxa dalkaasi jarmalka ayaa sheegay inuu hubo in dadkaasi qaarkood ay ahaayeen dad qaxooti ah waa sida uu hadalka u dhigay arrintaasna waxa ay hadda dowladda jarmalka ku abuurtay welwel ku saabsan in ay sii xoojiso sharcigeeda ku saabsan dhinaca qaabilaadda qaxootiga iyo in ay dib uga fiirsato qaabilaadda qaxootiga gaar ahaana dadka qaxootiga ah ee mustaqbalka imaan karaya dalka jarmalka sida laga warqabana dalka jarmalku waxa uu qaabilay hal dhibic hal milyan oo qaxooti ah sannadkii lasoo dhaafay
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyeena cumar xasan oo la socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan ra-iisul wasaaraha jarmalka oo sheegay in la adkeeyo arrimaha socdaalka si loo musaafuriyo dadka dembiyada dalkaasi ka galaalkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
weli waxaad nagala socotaan v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka qayb galay xafladda sanad guurada madaxweynaha puntland oo ka dhacday magaalada boosaaso waxaana uu ka hadlay nidaamka federaalka ee soomaaliya xasan sheekh ayaa ku ammaanay puntland horumarka balse wuxuu dhinaca kale ku booriyey inay istanaasul sameeyaan wariyaha v o eda boosaaso faadumo yaasiin ayaa ka qayb gashay xafladdaasi warbixintan ayayna nooga soo dirtay munaasibadan ayaa si weyn looga hadlay arrimo la xiriira siyaasadda soomaaliya iyo nidaamka afar dhibic shan madaxweynaha puntland oo ugu horreyn ka hadlay xafladdaas waxa uu sheegay in golihiisa wasiirada uu la xisaabtan ku sameeyey dhowaana la arki doono qiimaynta ka soo baxda islamarkaasna uusan ku dheeraanayn waxqabadkiisa maruu ka hadlayay arrimaha soomaaliya ayaa madaxweynaha puntland tilmaamay in rabitaanka shacabka puntland uu ku salaysan yahay in laga gudbo nidaamka afar dhibic shan loona guuro mid deegaan haddaan wax yar ka idhaahdo arrimaha soomaaliya madaxweyne anu waxuu odhan mayo puntland ayadaa hadashay rabitaan cabduuli maaha in laga guuro four point five oo loo guuro deegaan waa rabitaanka shacbiga wey puntland waa hooyadii federaalka soomaaliya waa aabihii federaalka soomaaliya mashruucaas puntland ba hormuud ka ahayd marka waxaan rabnaa sababta puntland ay u taageerayso deegaan waxaa weeye inay helaan dadku matalaad shacabi oo dhab ah sida ay sugaanta ku cabireenna waa wixii xaq ahaa wixii xaq ahaa oo dan xalka ahaa weeye
waxa uu kaloo madaxweynaha puntland sheegay in aysan fikirkan keligood qabin balse ay jiraan dad kale oo soomaaliyeed oo qaba in laga guuro nidaamka afar dhibic shan isagoo dhinaca kalena qiray inay jiraan dad kale oo soomaaliyeed oo ku qanacsan hanaanka afar dhibic shan arrinta puntland keliya kama ahee dad badan oo soomaaliyeed oo deegaano kala duwan ji- ku jira ama degan ayaa iyana fikirkaas nala qaba wax puntland keligeed qabta maaha waan ognahay dad badan oo soomaaliyeed ayaa iyana fikirkaas qaba haddana waxaan ognahay in kale oo soomaaliyeed oo iyana fikirkaas fikir ka duwan qaba dhanka kale jirto horumarka iyo midnimada soomaaliyeedna ay dhanka kale jirto in ayana ku qancinno oo aan walaalahayo inta la hadalno ku qancinno in ay u baahan tahay soomaaliya inay socoto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabada sanad guurada soo gabagabeeyey ayaa goobta ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay isagoo puntland ku tilmaamay inay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo kudayasho mudan inkastoo maamulka puntland iyo shacabkuba ay walaac ka muujiyeen hanaanka afar dhibic shan ayaa haddana madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay in puntland siddeed iyo toban sano ay dadaal ugu jirtay inay ka gudubto habka qabiilka wax lagu doorto balse aysan u suurtogelin waxaase uu tilmaamay in aysan wax badani kaga baaqan arrinkaas sida madaxweyne cabdiweli uu caawa halkan ka hadlay dadka reer puntland way hadleen siddeed iyo toban sano oo dadaal ah oo horumarkaas iyo caawa muxuu ahay noloshan quruxda badanna keentay ma ayan suurtogelin in hal qof iyo hal cod la gaaro ma ay suurtogelin in la necbaay ma ahayn inaan la rabin ma ahayn waxbaa la xeerinayay nidaamkaas hadda aan sheegayo kale waryaa intaan degdegno yaynaan kufin oo aanan muxuu ahay turunturoonin yay ahayday mooyaane meel maanta uga habboon ama uga dhow puntland inay hal qof iyo hal cod uu ka dhacahay dalka soomaaliya maanta kama jirto haddana kama ayan dhicin in hal qof iyo hal cod uu dhici waayey wax weynoo puntland maanta uga baaqday ma jiraane wixii u qabsoomi lahay oo waktigeeda lahay way qabsatay waana u qabsoomeen madaxweyne xasan sheekh ayaa qiray in puntland ay horumar u ahayd dowladnimada soomaaliya loogana fadhiyo inay tanaasul samayso macnaha taas kama wado waxa aad rabtaan iyo waxaad ku ku riyoonaysaan suurtagal ma aha ma lihi laakiin waxaan rabaa marar badan yaa tanasul sameeya se markii tanasul hala sameeyo la yidhaah yaa tanasul sameeyo qof baa wuxuu haysta inuu ka tanasulo ay tahaye nimi waxaanu haysanin kama tanasul qof waxaanuba haysan inaan gacantiisa ku jirin kama tanasuli karo maba hayaba laakiin qofka tanasulaya waa qof wax haysto madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay soo mareen caqabado xun oo sababay in qaarkood ay dowladnimada ka baqaan halka qaarka kalena ay qabaa'ilka soomaaliyeed ka baqaan loona baahan yahay in aan dib loo xasuusin wixii dhacay dadkeennu waxay soo mareen muddo fog oo oo dheer oo dhib badan in badanoo ka midana weli waxay la tiicayaan murugada xusuusta leh shalay wixii dhacay ee xanuunka badnaa ee dulmiga ahaa ee maxaanku idhahdaa dhibaatada badani ay ka dhacday ayaa dadkeenna in badan oo ka mid ahi murugadaa xusuusta leh marka wax kasta oo dad inay dib usoo hibtaan keenayo dib usoo gocdaan inaan ka ilaalinno ayay u baahan tahay dadkeennu baqdin ayay qabaan in badanoo ka mid ah dowladnimaday baqdin ka qabaan in badanoo ka mid ana dad kaloo soomaaliyeed ayay baqdin ka qabaan muxuu u qabaa baqdinta inaan dhahnaahe xalka bilowgiisa ma ah ee maxa- sideen baqdinta uga saaraa inaan ka hadalno oo aan ku ku riyoonno weeye madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigii la socday ayaa maanta duhurnimadii dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana subaxnimadii saakay uu booqday jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso halkaasoo uu khudbad dhinaca waxbarashada ku wajahan uu ugu jeediyey maamulka jaamacadda iyo ardayda wax ka barata jaamacaddaas faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal hal qof oo haweena ayaa dhintay shan kalena way dhaawacmeen kadib markii debley ay xalay goor dambe rasaas ku fureen gaadhi mareeyey meel u dhow degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe xaajiyo xaajiye cabdulle waxay ka mid ahayd shanta qof ee dhaawacmay waxayna iyadoo ku sugan cisbitaalka kaysanay v o eda uga warantay shilkaasi
taas waxaanu uga riday meel degmada warshiiq aanu koo socono ay meel isbaar ay tiiri meel wax yidhiisa u jirta aanu koo soo socono isbaaradii soo gaarayn aan waxaan aragnaa xabado nagu socdo cidna ma arkin aniga xabadana ka qabtaan aragna oo micnaha dadkii oo dhimaha iyo erigii oo aadaamaya aragnaba nimankana uma jeedan anigoo hadda nimankan u caafi ahan dhiin marka hore ku dhibanoma laakiin xabadaha daaqada nooga soo gala hal daaqadii nooga soo galay intib waa ka cararnaa anigoo dhiigaynu baxaya isaarada u dhawaad limida laba daqiiqa camalan buu soo socona khasaaro wuxuu la ogyahay shan qofood oo dhaawac ah iyo qof dhimasho ah isaba oo nafka dhulka mala dhicin isla markiina kasoo kor dhacday inta dhaawaca waxaa u roon laba qofood aa u roon aniga lugna waa ay ka dhex martay lugna waa ka jabanahay gabarno koombay ku jirtaa mid kalena waa ayaduna sidoo kale laba qofood aa noogu roon
taasi waxayd xaajiya oo ka hadlaysay weerarkii ama shilkii baabuur ee ka dhacay deegaanka warshiiq wararka ka imaanaya gobolada dhexe ayaa sheegaya in shan iyo toban qof ay ku dhaawacantay shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan goordhow nooga soo diray magaalada gaalkacyo dhaawaca dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa yimid ka gadaal markii laba gaari oo nooca yareer ay iskula dhaceen duleedka degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyo dad waaweynna way isugu jiraan cunuga ugu yara waxa weeyaan afar jir weeyaan afar jir lix jir afariyo toban jir saddex iyo toban jir dadka dhaawacmay ayaa gaaraya shan iyo toban ruux sida uu v o e da u sheegay agaasimaha isbitaalka degmada dhuusamareeb dr axmed mahdi maxamed shilaa dhacay shilkuna wuxuu ka dhacay dhuusamareeb meel u dhow aada iyo aad laba baabuur iyo gaari dameera isku dhacay baabuurtii marka waxaa ku dhaawacmay dad oo tiradoodu gaarayso ilaa shan iyo toban qofood oo nala soo gaarsiiyey isbitaalka la keenay intooda badan waxay ahaayeen jajab run ahaantii xaaladooduna ilaa hadda isbitaalka ayaa lagu hayaa stablna waaye hadda saacadaas takhaatiirtu qalliin ayay muxuu ahay gelayaan qalliinkaas waxa weeyaan qalliin muxuu ahay dadka qaarkood waxa waaye saabka ayaa muxuu ahay dhibaato ka gaartay sambabkii ayaa kollaabsi ku dhacay macnaa hawe ayaa ku jirta naqaska ayaa dhibaya tubooyin in la geliyay u baahan yihiin haddaa farsamadooda lagu jiraa insha allah gawaarida isku dhacday ayaa sida la sheegay midkood uu ka yimid muqdisho halka midka kalena uu ka tegay dhuusamareeb waxaana dadka dhaawacmay qaarkood loo qaaday isbitaalka guraceel kadib markii xaaladooda ay liidatay shiraalka gawaarida ee ka dhaca waddada xidhiidhisa gobolada dhexe ayaa ah mid soo laalaabta waxaana dabayaaqadii sanadkii tegay shilkii ugu dambeeyey uu ka dhacay inta u dhexaysa guraceel iyo dhuusamareeb uu sababay dhimashada hal ruux iyo dhaawac laba kale kadib markii gaari nooca jaadka qaada uu ku dhacay neef geel ah waxaa sidoo kale jiray shiral kale oo horey uga dhacay gobolka isku dhacyada gawaarida rakaabka ee isticmaala waddada xidhiidhisa gobolada dhexe iyo rogmashada gaadiidka xamuulka ayaa inta badan loo aaneeyaa burburka waddada oo aan dayactir helin dumistii dowladdii dhexe kadib iyo gaadiidka oo si xooli ah lagu kaxeeyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan markale dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada xiisaha lahaa waxaa inoo hayay ibraahim daanduray iyo falastiin axmed iimaan
Thank you. warqadda ugu horeysana waxay naga soo gaartay wariyahana ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi ilig iyo nimco maxamed cumar samriye iyo waxay yidhahdeen safiya nuux sheekh iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa wariyahana v o a magaalada hargeysa iyo sagal mustafa nuur iyo axmed saki daahir xasan iyo naasir yuusuf daahir iyo xamse cali bulbul iyo aadan cabdi ciidi dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan maxamed axmed muuse kuraase iyo waxay yidhaahdeen isra ibraahim xaashi oo meerkooda uu ka dhacay hotel mansuur ee magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducada daadiyaasha waayo waxaan leenahay isra ibraahim iyo maxamed axmed kuraase meerkiina ha idin horseedo guur qeyr qaba oo raaxo badan warqadan waxay naga soo gaartay maxamed cabdulaahi gees walaac iyo leyla cabdulaahi iyo asiya cabdulaahi iyo faysal cabdulaahi iyo xamse cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi iyo hooye sahre cawil iyo aabo cabdulaahi gees walaac adeer cabdiqaadir gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo adeer cabdinaasir gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ay yidhahdeen iyo adeer siciid gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer cabdiweli iyo xaaskiisa iyo adeer nuur gees walaac iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo adeer cabdirashiid iyo caruurtiisa ay yidhahdeen iyo adeer maxamuud iyo caruurtiisa iyo eeda maryan iyo caruurteeda eeda safiya iyo caruur teeda iyo eedda nadiifa iyo caruurteeda dadkaasi waxay hambalyo hawada u marinayaan bay leeyihiin adeer cabdirashiid gees walaac iyo eedda aamine maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso iyo weliba cabdifataax jaamac awil iyo fardowsa oo iyaguna gabar ugu dhalatay ceeri gaabo waxaana loo bixiyey ladan waxay leeyihiin walaalo iyo adeer soo barbaara aamiin magaca wiilkana waa xaggeena v o a haye magac bixinta ka warantaan dure haddee waa in magacyo badan laga dhex raadiyaa
marka dib baan uga soo sheegi doonaa dhegeystayaasheenna mar dambe ayaan dhihi doonaa magacaas ayaan wiilkiina u bixin mase haddaan u bixinaa bal soo qabo magaca falastiine waxaan filayaa daandureyo magaca la bixiyay inaanay sahlanayn waxaa laga yaabaa in magac haddaa soo qabato walaalihiis wiilka la yidhaahdo magacyada qaar marka waxaanu leenahay adinkaanu dib idinkugu soo celinay magac bixintii iyo waqlashiiba waa tahay waa tahay heesta ugu horreysa ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno xaggaada ayaan usoo riixayaa waa heesta hakaba iyo codka xasan aadan samatar kaban aad u macaan ayay weliba heestan ibraahim hakaba banaashay
sheegnay ini hidoorka duubay hashamahuleyaaday bentay mid bedisheedero nuursheebila bentay mid bedisheedero nuursheebila lambaal manaaw idegmee mabadbaadiyaa lambaal manaaw idegmee mabadbaadiyaa عقب بناشي عقب بناشي قوتوك تالو بنودا بلنكاينا هاي بابور مرا اي لبوبي اي لبوبي لبوبي بابور مرا اي لبوبي اي لبوبي اي لبوبي
waa hagaag codkii macanaaye xasan aadan samatar iyo heestaa kabintaas ayaan kaga gudbayna dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray seene maxamed cabdi abikar iyo hooyo xabiibo sheekh maxamed nuur iyo xaaji maxamed khayr maxamed iyo mustaf sheekh maxamed nuur iyo xabiibo axmed aadan iyo cadey cali muudey iyo abti khaliif roobdoon iyo farxiye maxamed khayr iyo caruurteeda iyo iqra maxamed khayr iyo waxay yidhaahdeen reer xanuur sheekh cali iyo maxamed cabdi shooble iyo axmed cali sheekh iyo maxamed kaafi cali muumin iyo ugu dambaysta cabdifataax macalin nuur qays waxaana ay dhammaantii joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad iyo heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan oo leeyihiin nala dhegeysta ibraahim mustaf sheekh maxamed iyo faadumo khaliif roobdoon oo ku aqalgalay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada kurtunwaarey tuulada mustaqbal waxaana ay leeyihiin guurkiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaana naguna leenahay halkana duca kaaga soo socota warqadani waxay naga soo gaartay cali cumar tarabe iyo xirsi cumar tarabe iyo cabdiqaadir jaamac tarabe iyo xasan jaamac tarabe iyo cabdulaahi jaamac tarabe mahdi maxamed mire iyo axmed xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo cumar cali cumar bile ashkir cumar iyo muniir cabdulaahi jaamac iyo aweys xirsi lacag nasro fiile faracadde iyo farxiye cabdi shire bashiir cabdi shire doctor shire ayuu ku magac dheeryahay iyo xidig yuusuf cali maxamed xasan jaamac mister trabi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska mahad maxamed mire iyo aroosada idil faarax oo ku aqalgalay magaalada gurceel taariikhdu markay ahayd bishii january waa bishan aynu ku jirno kowdeedii labada kun iyo lix iyo tobanka dadku waxaa dhihi jiray january kowdeeday dhasheen laakiin arooskani waxa uu ahaa bishii january labadeedii waxay leeyihiin ibraahinow ducaduna waa xaggeena oo aniga kuu sheegay waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid ay kala kulmaan ubad kheyr qaba oo ay ku nagaadaan oo raaxa badan dhinacii heesaha haddii aan falastiini dib ugu noqonno dhegeystayaashanna waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay adiga iyo dadnimada adaa lagaa sugaya saad u diirnaxda iyo saa wax u maaraysa iyo Ay, adaa lagaa rabaa miya sidaad hawsha u qaadataba haye waxaan ka dhegeysanaynaa fanaanada deeqa ciise
oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynlay inayahow jacaylka hirbad baa daweynlay oofiyo xanuuniyo haddii uu aram yahay inayahow jacaylka hirbad baa daweynlay inayahow jacaylka hirbad baa daweynlay orahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayay tugelileed waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa orahiyo nasteexiyo haddii loo ergoon karo odayay
haye ibraahim maxaa kaaga soo baxay mas-uuliyaddii waata ragga la saaray hadda alila de waa iyadu waaba jecel bay ka cabanaysaa leedahay haddii maaragtay oofaha iyo maaragtay xanuunka cirbad lagu daweyn karo iyo Had- haddii uu yahay xanuun jacaylka waxay tiri cirbad baa daweyn lay Ah.
laakiin waa wax u baahan caqligaaga iyo garashadaada Ah.
iyo lawadkaaga wax cirbad ka weyn uu baahan yahay hadduu weliba waxay leedahay waa loo ergeyn lahaa hadduu erge yeelayo oo odayaal baa loo tegi lahaa waa kaasaa alla jecel warqadda xigta bal noo soo qabay ibraahim warqadda xigtaa waxaa inaga soo gaartay axmed maxamed qadar iyo xamza sheekh maxbuub iyo waxay yidhaahdeen kalkaaliye sare mahad ciidan cusmaan iyo saalax axmed qadar iyo nuur axmed qadar iyo cabdisalaam axmed qadar iyo maxamed weli axmed qadar iyo aadan axmed qadar iyo waxa ay yidhaahdeen farxiyo axmed qadar iyo cibaado axmed qadar iyo dhammaanba asxaabta waxa ay kala joogaan bay yidhaahdeen daafaha caalamka waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan cayni haadi maxamed iyo waxay yidhahdeen doctor cabdicasiis axmed qadar oo dhowaan isguursaday waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan aamiin ayaan leenahay warqadana ibraahimna waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan halkan salaan qiimo badan uga diraynaa dhammaan bahda v o a ee qaybta soomaaliga gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ibraahim wuu imaqla caashana anaa u qaaday warqadan waxaa diraya aabe maxamed shiil jidaar iyo hooye zahra warsame guuleed iyo ubax maxamed shiil iyo ubadkeediiyo odaygeeda iyo nimco maxamed shiil iyo caruurteeda nasriin maxamed shiil caruurteediiyo odaygeeda iyo kowthar maxamed shiil iyo caruurteediiyo odaygeeda iyo guuleed maxamed shiil iyo xaaskiisa ismaaciil maxamed shiil caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo subeer maxamed shiil heer sare ayaa la yidhaahdaa iyo hibo maxamed shiil hibo dejiya iyo aamino faarax jiilaal aamino ruun waxay dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay hambalyo meher u dirayaan maxamed cumar shiil iyo seynab cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii isniinta bishuna ay ahayd afar iyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol soddon iyo toddoba kuna beegnayd bisha janawari afarteeda labada kun iyo lix iyo tobanka hoteelka crown ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin noqda reerkii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaan aniyo ibraahimna raacinayna waa tahay falastiinay dhankii heesaha mar kale haddii aan ku noqonno haddee adigiyo dadnimada ay heesta hore hayd heesta kalena waaba kasii daran tahay waa laysku laadayaa marka heestan waxaa la yidhaahdaa kasdaran haye waa codka macaan ee fanaanka banaxariistii jannaha ka waraabi ee fanaaniintu iskuma jiraan waa cumar dhuule cali
isaga kulaylkiyo karkiyo xanuun qaba iguu sii kordhina kalgacaylka baase dhaqso igu kediya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuun qaba adigu dhufsan miroon aniguna kurbaada baas ka kaaftoomi doon adiguna kaskaaray iikaadi waydo adiguna kaskaaray iikaadi waydo gohashada aan ku qabo ayay ka kagayse adiguna kaskaaray iikaadi waydo
waa hagaaga codkii cumar dhuule cali haddaan taasi kaga gudubnay heestii kasdaran dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray suldaan xasan suldaan cabdiraxmaan iyo farxaan xaaji cali iyo waxa ay yidhaahdeen jamaal cali xuseen iyo maxamed cabdi ilig iyo maxamed aadan ilkacase iyo nimco maxamed cumar samriye iyo safiya nuux sheekh iyo dhammaanba shaqaalaha telefishinka home cable t v waxayna jecel yihiin inay taariikhd u diraan maxamed axmed muuse kuraasi iyo isra ibraahim xaashi oo meherkooda uu ka dhaca bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana ay boga barayaan in uu u horseeday meherkaasi guur ay ah, bashbashii barooq kala kulmaan iyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay warqadana waa tahniyad dhalasho waxay naga soo gaarta hooyo maryan xuseen iyo hooyo sakiye xuseen iyo hooyo muslime xaaji nuur hooyo xaawo sheekh cabdiraxmaan iyo abdi maxamed xuseen iyo maxamuud maxamed amiin iyo jaaliyo maxamed amiin iyo maymuun maxamed amiin iyo tuunis maxamed amiin iyo tajada maxamed amiin sadar mukhtaar amiin iyo yaasiin mukhtaar amiin iyo ayaan maxamed xuseen iyo cabdisalaan maxamed xuseen iyo mustaf maxamed xuseen dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdi mowle maxamed amiin iyo marwadiisa sarwo aadan cali oo wiil ugu dhashay deegaanka toosweyne ee gobolka baay wiilkaasi yar waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan cabdi mowle maxamed amiin waxay leeyihiin soo barbaar noqo wiil dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca insha allah aamiin ayaanu raacinayna aamin aamin dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray aanisa cabdulaahi guray iyo aanisa sheekh maxamuud guhaad iyo aamina macalin bashiir iyo bishaaro nuur ismaaciil iyo xasan nuur sheekh maxamuud iyo waxay yidhaahdeen eh, shaaris xasan umi iyo bishaaro axmed nuur iyo maxamed cali nuur cumar iyo cabdulaahi sancade iyo ayaan maxamed bedel iyo wariyaheenna magaalada qaahira xuseen sahnuuni iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay joogaan qaahira iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay tahniyo jecel yihiin inay u diraan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan maxamed qambi guhaad iyo nasro macalin bashiir oo arooskooda uu ka dhacay qabri dahare ducaduna waa xaggiinay leeyihiin arooskiina aamiin ku nagaada ee banaheda kala siiyo ubad kheyr qaba warqadana ibraahimna waxay naga soo gaartay farxaan faarax kaahin nuur cabdi barsuug bashiir maxamed xuseen garabey maxamed axmed cabdulaahi maxamed yare xuseen cabdi geelle jirow injineer borow xasan geedi maxamed santuur carays iyo maxamed xuseen sugaal cabdikariin deeq xasan iyo cabdiraxmaan cali budul ismaaciil maxamed aadan shigshigow daa'uud macalin maxamed maxamed nuur ibraahim carabey waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waxay leeyihiin boqorka iyo boqorada iscalfaday gacale maxamed bashiir iyo ubax dhaqanasiyaad waxaana leenahay ayay leeyihiin kuwii isku raaga geeri mooye gaf aanay kala geyn oo gabanno badan oo garaadiya gabdhaba leh guul kala siiyo oo guulaysta abid eebbahaydin ka dhigo heestiiba iyagaa qaaday ducadii iyo wixii oo dhan iyagaa isku darsada mister aamiinta annaguna aanu raacino haye ah, waa tahay falastiin ay heesaha heesba heesta kale way ka daran tahay heestanna waxa ay leedahay ileen dumar ma quusto gabadhi waxay tiri adigiyo dadnimada cumar dhuulena wuxuu yidhi kas daran heestan ilan dumar ma quusto waxaa dhegeystayaashana ka shaafinaya oo isu dhiidhiibaya oo si talantaaliya u qaadaya siciid xamar qoodh iyo fanaanada nimcajan ma og tahay khayaanadu waqaciyo hadiime labsigiiyo kuursaday igu qarax sideedanaad mayga qubay jaryo qawd dhadhasaday qadhaarhkii mayga qubay jaryo qawd dhadhasaday qadhaarhkii waana qiray inuu jiro sidaan gorta ulagalay iqalaalaasa waxay qaban nolol waan ka qoqosnee adigo aan waxii qaban waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoqosnee
ilan dumar ma quustaan qayrkood ninkau jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa ilan dumar muustaan qayrkood ninkau jecel iyakoon qadarin jirin nabadana ku quunsadaa markii talo qayaaday dibu qoomameyaan markii talo qayaaday dibu qoomameyaan quruxay waxaad karin naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay adigana maa ku qabsaday maa ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay adigana maa ku qabsaday maa ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay
haye ibraahim aanu ka soo noqono dhankaasi iyo jabuuti bal warqadda xigta noo soo qabo warqadan waxay naga soo gaartay aabe maxamed cabdulle kulmiye aa- aabe afire iyo adeer xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtooda eedo faadamo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo xaliimo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda iyo hooyo madiino faarax rooble iyo hooyo salaado axmed colaad iyo hooyo faadamo axmed colaad iyo caruurteeda hooyo jamaal axmed colaad saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo xaawo axmed colaad saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo dhool axmed colaad saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen hooyo fawsiye axmed colaad fawsiye codka iyo gabadheeda iyo abti cabdi axmed colaad abti beyle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti maxamed axmed colaad abti qooje iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer colaad doctoresa sacdiyo maxamed cabdulla saygeeda iyo caruurtooda iyo doctoresa ubax maxamed cabdulla saygeeda iyo caruurtooda iyo aamine maxamed cabdulle amish iyo waxay yidhahdeen yaxye maxamed cabdulle iyo mahad xasan cabdulle iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer kulmiye iyo reer axmed shire waxaana ay kala joogaan dowladda dacladeeda waxayna taaniyo dhalasho ay gaarsiinayaan cabdulaahi afire cabdulle cabdulaahi yare iyo waxay yidhahdeen gacaladiisa ubax axmed shire oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho xaafadda towfiiq gabadhaasna waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen samiiro cabdulaahi waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay ugu horreyn waxay leeyihiin waxaanu salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waanu idinka qaadnay gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka waa aabo cumar aadan iyo adeer shucayb aadan iyo cabdinuur cumar aadan iyo cabdikariin cumar aadan iyo cadow cumar aadan iyo mustafa cumar aadan iyo cabdisalaan cumar aadan hooyo owliye cali sheikh iyo ciise gawaan maxamed iyo maxamed cali koome iyo cabdulaahi cali dhammaan dadkaasi iyo dhallinyarada degmada bardaale waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed cumar aadan iyo marwadiisa uu adduunka ka xushay siciide maxamed cali muumin oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale ducaduna waa xaggeena isku waarah ayaanu leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano
aamiin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa codadkii macaana ee hibo maxamed iyo cabdiqaadir jubba iyo heestii safar
heestaasi ay noo qaadaan fanaaniinta noo qaadayaan fanaaniinta jubba iyo hibanuura waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha ood kala socoteen v o washington haatana wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa haddii aan idiin dul maro saraakiisha mexico ayaa jimcihii shalay mar kale xabsiga u taxaabay jaquin guzman oo lagu naanayso el chapo el chapo waa ganacsade weyn oo dhinaca daroogada ah waxaanu xabsiga ka baxsaday muddo toddoba bilood ka hor intii aan shalay lasoo qaban madaxweynaha dalkaasi enrique pinanieto ayaa shaaciyey qabashada master guzman aroortii shalay fariinu ku qoray twitterkana waxa uu ku sheegay in howlgalkii lagu maqnaa la dhammaystiray ninkiina gacanta lagu hayo el jabo ayaa mar dambe warbaahinta la horkeenay kadibna helikobter lagu qaaday isagii mid kalkaaliyaashiisa ka mid ah halkaasi oo xabsiga la geeyey dhinaca iyo bariga dhexena milatariga israel ayaa sheegay in la toogtay laba falastiiniyiin oo isku dayey inay tuuriyayaan askar taagnayd bar kontarool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta inta haddii ilaahdo aanu toddobada mar dambe dib ugu kulmi doono anigoo maxamed cabdi maxamed cala xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.